anugu waa bilaabay in aan bilaabno wax la yidhahdo division of labor oo shaqooyinkii dowladdu u leelahayd siday ay ahayd ama siday loo baahnaa inaan ka dhigno qof walba wixii loo inqoday oo loo xilsaaray uu qabto laakiin madaxweyne keliya maaha waxaa la rabaa inay gaarto meesha ugu hooseysa inay gaarto oo ah madax qaybeed waa suu sheegay walaalkan tarsan markuu qofku jaamacad ka soo baxay soo experience lahayn yuu rabaa meel kore inuu ka bilaabo madax qaybeed qofka inuu tago waa toban sano horta agaasibu ma ah waa sida saxa ah oo dowlad ku dhismato halkan waxaana la fadhiya marya personaal ha la weydiiyo madax waaxeed inta sanadooda ku qaadata ha la weydiiyo madax qaybeed waa toban sano iyo wax ka badan agaasimo inaad noqotinna waa labaatan iyo labaatan iyo shan sano wax ka badan agaasimo guudna waa soddon sano wasaaraddu ma aha waxa waxa shaqada qabta ama laga rabaa wasiirka ma aha wasiirku waa hoggaanka sare ee boolisiga dowladda kore maala wasaaraddu ma aha waxa waxa shaqada qabta ama laga rabaa wasiirka ma aha wasiirku waa hoggaanka sare ee boolisiga dowladda kore maala aya wey waa matalaad bes shaqada waxaa la waxaa wada agaasimaha guud yaa wada agaasimaha guudna waxaa la rabaa inuu ka aqoon badan yahay ka khibrad badan yahay waxa wasaaradda u shaqeeya o dhan ku soo bood ma aha wax walba waxay naga gashay inflation qof walba wuxuu rabaa meel kore inuu ka bilaabo labaatan iyo todoba sano wax waa socon layihiin wuxuu socon layihin waa intaas wax kale ma aha ku soo boodo dhow marka waxaa la rabaa waxaan leenahay ilaa toban milyan wax lagu gaaro sideed milyan ilaa toban milyan oo dhul beereed ah oo dhulka naga koreeya oo middle eastiga ah uu yahay saxara suuq noo noqon kara waxaan leenahay macdano aanan xad lahayn iyo gaas iyo shiidaal iyo macdan kalean leenahay ma aha ma aha dal wax lagu hodmo waxaa lagu hodmaa waxa weeye dad yaa lagu hodmaa waxaa lagu hodmaa dadkaasi oo liader wanaagsan leh kana dambeeya oona la shaqeeya yaa lagu hodmaa marka waxaan doonaynaa marka inaan ka shaqeynno intaasoo dhalinyaro ah oo wax soo baratay inaan ku diyaarinno meeshii ay ku noolaan lahaayeen nolol wanaagsan ka samayn lahaayeen hawl sahlanna ma aha hawshaasi aan sahlayn waxaa la rabaa qof walba inuu qayb ka ahaado dhismaheeda dhismahaasna dhisma laba maalmood iyo bil iyo laba bilood iyo sanad iyo ma ah suu sheegay tarsan waa wax taxana ah oo oo joogto ah in looga shaqeeyo juhdi weynna kulli ee ummadda ay wada ay wadageliyaan waxyaabaha aan ka shaqeynayna marka waxay tahay ugu horeeya marka laga saaro amniga oo ah qayb ka mid a nolosheenna muhiimadda koowaad noo tahay waxay tahay inaan dhisno institutionskii dowladda inaan dhisno institutionskaasna uu noqdo mid shaqeeya oo functionid ah